mas-uuliyiinta degmada gabiley ee gobolka gabiley ayaa sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen mashruuca sumadaynta iyo diiwaangelinta guryaha degmada gabiley duqa magaalada gabiley maxamed amiin cumar cabdi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in munaasabadii ay kusoo gebagabaynayeen mashruucaasi labada sanno socday ay ku qabteen magaalada gabiley kaas oo uu sheegay inuu barnaamijkaasi muhiim u ahaa barnaamijkani waa barnaamij qiimo badan waxaanu ku faraxsannahay inay gebile tahay magaaladii ugu horraysay ee waddankeena si rasmiya u dhammaystirtaa sumadaynta guryaha aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa farsamo yaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyey oo ay xusid mudan tahay hawsha ad arkasaan inaan khubaro dibadeed iyo cid kaloo inaga caawisay aanay jirin hawshaa waxaa qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gebagabaynta tahayba waxaa sharaf mudan oonu halkan aad iyo aad iyadana ugu mahad celinaynaa daabacaadda beleyd nambarada lagu dhejinayo guryaha inay daabacaaddeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada hargeysa ooy naga caawisay wakaaladda biyaha hargeysa lacagta ku baxday mashruucani waa lacag aad u badan qayb kooban bay ku lahayd hay-adda yaana habatadoon runtii aad iyo aad ugu mahad celinayno oo aanu ku dabarray soo iibinta bilayd numbariska inta kale laakiin cashuurta dadweynaha aanu ka dabarnay oo waxa weeye ku fillayd sidoo kalena wakaaladda biyaha hargeysa daabacaadda bilaash bay noogu samaysay duqa magaalada gabiley waxa uu iftiimin ka bixiyey waxtarka iyo faa'iidada mustaqbalka magaalada iyo bulshada ku nool degmada gabiley ay u leedahay mashruucan hadda ay dhammaystireen mashruucan waa mashruuca lexejeclada leh ee mustaqbalka magaalada waxa weyn ka taraya markaa inaynu inagu isugu waxa weeye tashanno oo inta ayr aynu haayadda ka helnay iyo cashuurteenna iyo haayadaheenna kale wakaaladdu kow ka tahay waxay nagu caawin karaan baan isku darna baan ugu talagalnay maantana waxaanu si rasmiya ugu dhawaaqanaa in guryihii magaalada dhammaantood ay sumadaa leeyihiin afarta xaafadoodba jagooyinka bannaan iyagana la diiwaangeliyey oo iyagiyo daabacan ay noo yaallaan oy afarta xafiisa xaafadaha magaaladaba jagooyinka xaafaddaa ku yaalla nambaradoodii ay ka yidhi noogu yihiin xaafadda iyagoo daabacan waxaana u diyaara shaqaalaha dowladda hoose xaafadaha kala duwan inay wixii xooga ka ka caawiyaan marka inta ugu muhiimsan runtii waa intaa annaguna barnaamijkan ujeeddooyinkaanu ka leenahay maantana faa'iido weyn baynu ku haynaa laakiin waynu sii wadanaa wejiga xigaya waxaanu rabnaa in bahalkan google maabka lagu xidho oo uu noqdo in qofka gurigaaga u baahan inuu moobilkiisa gashado un adreeskaad u dirto oo gaadhigu ama moobilkiisu soo hago emergency hadduu tago hadduu dhaco ambalaasku inaad nambarku unu dirto oo uu soo hago ambalaas hadduu debdeb iskugu baahanayo sidaasi la mida inagoo ka faa'iidaysanayna technologyga marka insha allah waxay noogu xigi doontaa iyaduna in sabsowniska aagagaa xaafadaha loo sameeyey iyadana inaanu calaamadinno mashruucan ayaa ka dhigaya magaalada gabiley degmadii ugu horreysay ee bilowda islamarkaana dhammaystirta khadar maxamed cakuule v o a hargeysa